إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxa khasaare geystay ayaa maanta waxaa lala beegsaday mid ka mid ah xafiisyada wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ay ku leedahay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta waxay weerareen ciidamo ku sugan mid ka mid ah koontaroolada magaalada baydhabo horumar dhanka dhismaha ah ayaa waxaa laga dareemayaa degmada tiyeglow ee walaayadda islaamiga ah ee bakool aflaantii ugu dambeysay ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday deegaanka xawaal barbaare oo hoostaga degmada qansax dheere ee walaayadda islaamiga ah ee baay qaraxyo midkood uu sababay dhimashada ku dhowaad toban askari ayaa xalay waxay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho weerar khasaare sababay ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaa lagula eegtay deegaanka ceelwareegu ee gobolka shabeellaha hoose waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa waxauu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkii lagu laayay ciidamada maraykanku uu ku shaqaysto ee danab la yidhaahdo ka oo shalay ka dhacay shabeellaha dhexe dhallinyaro ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxay ka hadleen dadka gadaal ka riixaya sumcad xumaynta loo geysanayo mucalimiinta dugsiyada qur'aan kariimka ah inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax khasaare gesay ayaa maanta waxaa lala beegsaday mid ka mid ah xafiisyada wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk oo ay ku leedahay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qaraxa waxay la beegsadeen xafiiskan oo ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho ugu yaraantii hal qof oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa la xaqiijiyey in qaraxa uu ku dhaawacmay muddo sii horreysay qarax sidan oo kale lala eegtay xafiiskan waxaa ku dhaawacmay saddex ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo ku sugan mid ka mid ah kontaroolada magaalada baydhabo dharaar cad ayaa waxaa la weeraray ciidamada jooga kontaroolka makuudde oo ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo magaalada baydhabo faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee gaaray ciidanka koonfur galbeed ee halka ku sugan ee garabka u ah ciidamada etoobiya ee magaalada baydhabo haysta kontaroolkan makuudde waa mid si joogto ah ay u weeraraan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin qaraxyo midkood uu sababay dhimashada ku dhowaad toban askari ayaa xalay waxay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho warkaa iyo war kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinasir khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray qaraxyo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose sidaas oo kale khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka qarax culus oo ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ka mid ahaa ciidamada waddanka uganda dhowaan lagu soo tababaray kuwaas oo magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamadan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax u dhigay gaari cabdibilo ah oo ay ciidamadan la socdeen waxaana askartii saareed ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac halka gaarigii cabdibilahaana uu gebi ahaanba burburay dhimashada ayaana gaartay ilaa siddeed askari halka dhaawacuna uu yahay saddex kale siddeedda lagu dilay qaraxa waxaa ka mid ahaa sargaal taliyo horin ahaa kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey maalin isla banaadir qaraxyo kale ayaa lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa bi-asta loo yaqaano ama dharcadda ayaa qarax lagula beegsaday suuqa bakaaraha sidoo kale bar kontarool oo ku taalla isgoyska bakaaraha ayaa waxaa qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa iyaguna ka tirsanaa kuwa dhowaan laga keenay waddanka uganda kuwaas oo halkaa ku sugnaa qaraxyada ciidamadan lagu weeraray waa ay sii socdeen waxaana qarax kale oo ka dhacay xaafadda shaqaalaha ee degmada hodan lala beegsaday ciidamadan dhowqyada qaraxyadan ciidamada lagu weeraray ayaa si weyn looga dareemay gudaha magaalada muqdisho waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo qaraxyadaas ciidamada ka soo gaaray walow aanaan weli helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku lugeynayay deegaanka ceelwareegow ee hoostaga magaalada marko waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadaas
horumar dhanka dhismaha ayaa waxaa laga dareemayaa degmada tayaglow ee walaayadda islaamiga ah ee bakool maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya
degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa si dardar leh kaga socda dhismayaalka goobaha ganacsiga guryaha iyo goobaha kale taasoo kor usii qaaday bilicda magaalada dhismaha magaalada waxaa ka qayb qaadanaya injineero xirfadooda sareyso waxaana magaalada tiyeglow hadda laga bilaabay dhismo suuq weyn oo casri ah islamarkaana lagu iibin doono dharka kaasoo dhismihiisa hadda si rasmi ah uga socda tiyeglow waxaana loogu magac diray bilicsamo mid ka mid ah injineerada dhismaha suuqa gacanta ku haya ayaa ka warbixiyey qarashka ku baxay iyo sida uu dhismaha u socdo injineerkuwa may ahaan bacadeganae fuundiyaalkana weda may buwaasiyeed fuunde animeenkaa sagaal shagaalo umee hugib galase ugu yaraan maalintii soddon ishan qarash umee ka baxeey maalintii midana beesasan hagaad mee ka baxeeyey lix milyan todoba milyan siin milanka baas fuundiyaal umee jara hadda madiuna miikas ara lakaga miiriyaayo ar untiin abar aruntin cabar antin cabaralee dhismada si inbadati unuuba mil sugaadna waysan alxamdulilah ilaahan ka mahadsan sidoo kale wuxuu sharaxay qaabka ay suuqu u dhisayaan inta qol uu ka kooban yahay iyo qaabka casriga ah ay u sameynayaan afartun walow kooban afarta koona lamdhina mun labaatan limitro lamaa dhina kalena mun labaatan koo mitro irito u meyliyaaha saddex irtooda ley saddex irtii mayba saddex mitro meelin ku turgalay bacadiyaalkas dhatiyo melin turgalay sadlugaalid intaa gal sadlugaalid tagalo meel faday qofka sadlugaalid dhatiyo kula degsi baawarkanaa tagal saddex mitir irta sadlugaalid hagalo kubato hagalo kubato irituun fudkorto bacdiya dhatiyo ka dareert jiditeediyoon min sadsad mitiro irita oo nafteen saddex irtoodu min saddex mitiro dariishiyaalka oo aarida ha qaadayan oo aarida ku halayan labaati afar dariisho tiiba matari saddex mitiro alxamdulilah ilaahan ka mahadsan uma walaayadan ka mahadsan sidoo kale injineero dheeraad ah oo ka yimid wilaayada baay iyo beledweyn ee wilaayada hiiraan ayaa qayb ka ahaa dhismaha suuqa tiyeglow waxayna ka hadleen siday u arkaan ka qayb qaadashada dhismaha suuqa magaalada tiyeglow shaqo hoogley ka socoto may u ahaan injineero badan fuundiyaal badan oo gobolada shalkuwaa ka shaqeeya hayaan anamay inta ka dhisaa lix qol oo dhawarkaska hayto oo min shan mitir e fafadhiyan ayaa ka dhisahay shaqada safaylan soot gobolka bay baydhaba ha waxaan ka mid ah injineerada oo dhisaya degmada tijeeglow dhisayaan ka mid ahay shaqadooda wallaahi si fiican ayay hami ugu qabaan waxaa laga yaabaa dadkii hadda dhegaysta magaalada soo maqla inay shaqadan ka socoto inay dib ugu soo laabtaan oo ay qaar kale oo ka mid ah shaqaalaha wax ka dhisay suuqa ayaa iyagana ka hadlay qaabka uu dhismaha suuqa u socdo guriga dhismadiisa si fiicana u socotaa aniga waxaan ka mid ahay kaashitooriga oo guriga oo qasaya arada qasa ayaan ka mid ahay marka halkii maalin ilaa sagaaliyo labaatan meesha ugu yar meelahaasa la qasaa shubka hadda laba maalmood u socdaa ilaa saddex maalmood kalena wuu dhiman yahay horta shaqaalaha markii kaashitooriga laga jiro oo shaqaalaha ilaa maalintii soddon iyo shan
mid ka mid ah dadka deegaanka tiyeglow ayaa ka hadlay maamuladii hore u soo maray iyo horumarka ay hadda ku tallaabsanayso degmada tiyeglow ee wilaayada bakool degmadu haddii aan macnaha warbixin yar ana ku dhiiba taariikhdiia xukuumooyin badan ahaa mari ilaa iyo talyaanigii ilaa iyo dowladdii siyaad bare dowlada ooyoon aragaasa yaryaraayay iyo cabdulaahi yuusuf walahaa mari macnaha horumarka hadda geeka xarakadu ku qabatay wallamad ee maswal andhaka maw oo lakuqobadi majaraan meella araw bannaankii bakooraan la araw oo welishee faras magaalana kafaylahayti waana eelsa weeslahayti bannaan hayti yaa duulada meba ku qobatay guriyaal oo ilaahay mahadlee faras magaala oo ganacsi e oo derbiyaalshu hataa lalfadahay meel rays mutuleela lalfadaw iyo bacaadla oo isku weer aho usuuna afartun qol e oo iska daboolan iyo aragaasa dukaamadaasa laku qobadi bakhaaro ooyba laku qabadeeyoon ilaa iyo labaatan musoddon eh ee horumar bilaaranga ku dareere xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wilaayadka islaamiga ah ka hirgelisay mashaariic horumarineed oo isugu jira mid waxbarasho dib u dhiska magaalooyinka waxqabadkaas qaybo ka mid ah ayaa dhowaan ka soo muuqday muuqbaahiyaha alkataa'ib jidad la hagaajinayo iyo biyo xireenno laga hirgeliyey deegaanka bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay horumar dhanka dhismaha ah ayaa waxaa laga dareemayaa degmada tiyaglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool aflaantii ugu dambeysay ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday deegaanka xawaal barbaare oo hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay maxamed muddi axmed abuu muslim ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka xabaal barbaar ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu daawaday filimaantii ugu dambeysay ee ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib aflaantaas oo lagu soo bandhigay jabkii ballaarnaa ee ciidamada dowladda federaalka ku faanaysay in ay iska dhicin karaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo saaxada dagaalka jabkooda lagu soo bandhigay dadka deegaanka xabaal barbaar oo aad ugu farxay jabka gaaray ciidamada dowladda federaalka wejiyadooda laga dareemayay farxad bulshada ku dhaqan xabaal barbaar oo dareenkooda ka warbixinaya fashilka foosha xun ciidamada dowladda federaalka la gaarsiiyey kuwaas oo warbaahinta ka sheegay in ay iska caabiyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay ka mahadsan way ba fiirsanay filan ajiible walaagii baluun dhatiye iyo bilsoon dhatiyo walii dhacdee iyo dhiidi musluun i gaalo wali indhahooyan ah may xaqiiginiin ahaa oo uu ka fiirsanay magaalooyin badan irdaal lukuwada bii baawar faraa badan luquqaniimaysidi bagti faraa badan iyo unkurooreen sida tuulooyinka oo haddiyo saaslukuweeli dhibaatadaas lagakasuubi ilaahay yaa ka mahadsana insha allahu tacaala garguurta fariintana tanku dirahayona maybwa tamaniga hunyata laxumi ka hayte tantaawiye tarxiiliyo tuugsi tawaraysanaa taleefonkun walhakatuurna tiidiye boosku cad lankataabado male tawxiidka anis dhiib tuug weelallah tamanigana moxamed taalada talyaaniganun tawxiidka ka teegno walitaalona turkaanun hag aadan toosinee rasuulka taaragdaxasaabnanka tilmaan dhankataabadoomale tawxiidkanis dhiibooba diidona tareesada mujaahidiinta iska saabsan wabilaahi towfiiq kufilinkan eebiyeedan fiirsani gaalan dhabti hasan garguuratiyo walibo waare jabeen ukuroorshe baktish aragaani baawartilika jijiiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan urow degmada qasdheer gaar ahaan xabaal barbaar gaalada jabshe fiirsani ilaahay kama hadsan hasan garguurta is sheegay beeqanagale hasantuur baktishay ku tallaabsani ilaahay hanziyeedi galcad eediyeeda aan ka halaagsanti ilaahay dhabiyo mujaahidiinta buuri galad alisi aflaantii ugu dambeeyey ee ay soo saarto mu'asasada al-kataa'ib ayaa meelo badan laga daawaday oo wilaayaadka ka tirsan sida degmooyinka iyo deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab weliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalkii shalay lagu laayay ciidamada maraykanka uu dhistay ee danab la yidhaahdo kaa oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe maxamed daahir ayaa warkan faahfaahinaya isagoo dul taagan meydadka toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada danab ee maraykanku tababaray kuwaas oo shalay lagu laayay ceel cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalka iyo halka laga keenay ciidamada meydadkooda la waray saaxada dagaalka waa maalin allah uu u gargaaray mujaahidiinta cadowgiisana uu jabiyey ayuu yidhi kaba ku tukade isagoo xusay inay cagta mariyeen askartan oo laga keenay gaalkacyo kuwaas oo iyagoo warmoog ah lagu soo daadgureeyey furumaha dagaalka ayna kala wareegeen saddex gaari waxaa ilaahay mujaahidiinta u sahlay in ay cagta mariyaan murtadiintaas kana dilaan toddoba iyo labaatan ka mida maleeshiyaadka bangaraafta tira intaa ka badan ay dhaawacaan waxay sidoo kale ka qaateen oo gacanta looga dhigay saddex baabuur oo mid uu yahay haartoob baabuurta caafimaadka la yidhaahdo iyo laba cabdibire oo ah baabuur dagaal ciidankaas oo laga keenay gobolka mudug gaalkacyo kadib markii bangaraafti iyo wixii dhulkan joogi jiray ay hasiima ku dhacday lana waayey nin hor istaagi kara mujaahidiinta oo magaca mujaahidiinta ay ka cararayaan raggaas ayaa la soo khalday oo aan wax badan ka ogeyn wax meesha saaxada dagaalka ka jira maantana halkaas waxaa ku goosatay bangarafti laga keenay mudug dharbaahyada koowaada ku dhacday ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaystiro waaliga ayaa sheegay dagaalkii shalay in uu ku soo beegmay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay wakhtigii dib loo doortay xasan sheekh xasan wuxuu dabaaldegayaa isagoo furumaha dagaalka kaga soo cararay maydadka saraakiisha iyo gawaarida loogu talagalay in diinta lagula dagaalamo wuxuu ku faani doonaa guul iyadoo aysan jirin cid la xisaabtamaysa ayuu hadalkiisa raaciyey kaba ku tukadee wuxuu u dabaaldegayaa maalintii fidnadiisa berri asagoo ka yimid tuure ee weliba aan qaadina ka cararay ayuu maanta berri u dee farxaan qaroore isagoo meel aan ku sheegin isagoo ka yimiday shataqay iyo wixii saraakiilhay oo lagu soo gudbiyey alkataa'ib ay soo gudbiyeen isagoo ka yimida wax alla waxay gaariidahay ee cadowgu ay ugu tala galeen in ilaahay diinta lagula diriro isagoo intaasoo khasaaraha soo hooyey waxaa la yaalaya wixii loo igmadana ku fashilmay ayuu berri u dabaaldegi doonaa dadkana been u sheegi doonaa waxaad arkaysaa inuu berri oo ku faani doono guulaan qabtay dalan qabtay waxbaan qabtay isagoona cid la xisaabtamaysa aysan jirin isagoo aan sheegayn waxa alla waxa dhibaato meeshaas ku gaaro maanta galabta ay u dambayso shirkaba ku tukada ayaa kelimadiisa kusoo hadal qaaday xaaladda wilaayada waxaana uu sheegay in maamulka islaamiga ah uu ka shaqaynayo inta badan gobolka shisheeyaha iyo kuwa ku daabanna ay meelo yar ka joogaan goobaha ay ku soo duuleen gabagabadii waxa uu sheegay in maraykanka uu ku jabay dagaalka uu ku soo qaaday dunida islaamka dhaqaalihiisana uu burburay isagoo soo qaatay tusaalahan maraykanku caalamkuu ku soo jabay afgaanuu ku jabay ciraaquu ku jabay adduunkao dhanuu ku soo jabay siyaasadiisii waa socon weysa dhaqaalihiisi waa baabaay maanta waxyaba adduunka ku leeyaha lama arko waxau maciin biday in uu gurguurta iyo bangaraaf iyo murtadiin inuu soomaaliya khayraadkeeda iyo dadkeeda ku qabsado maadaama dhul istraatiiji ahoo virgin ah oo khayraadkiisu dihan yahay maadaama uu yahay yaa saasa hawo ka gashay ayaguna markuu shaqada u dirsada war ajri ma leenna markaas waa inaa la min almuqarabiin inaad ii dhawaanaysiin maanta markay dagaal ka galeenna waxay lahayn gurguurta wax badan wuxuu uri sida saaxirintii bicizati fircawna inaa lanaxnu qaalibuun war ninkii jabay oo adiga ciidankaa doonayaad bicizati fircawn shala waa tuu lahay annagu waxaan leenahay adduunka taageera ah maraykankaana taageeraya dubayaana taageeraysa kanaa la taageeraya etoobiyana taageeraysa war isukeen kulligoodo bicizati fircawna soomaha inaa dad ayagoo baaba'ay oo xarbal ahli dhexdooda ka socda oo etoobiya iyadoo kacaddahay iyo haddii alla idanka leeyahay oon ayaga amnigooda suga karin iyo maraykan oo caalamka kusoo baaba'ay cisadooda ayaan qalaba ku yeelaa nin kale yacni maskaxdiisu xor maaha
si kastaba ha ahaatee saraakiil iyo ciidamo ka tirsan danab ayaa marar badan lagu laayay dagaallo ka dhacay gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galguduud maraykanka iyo dowladda federaalkana loogama baran inay ka hadlaan khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray ciidankan oo ah calooshood u shaqaystayaal aanan u diiwaan gashaneen maraykanka dhallinyaro ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxa ay ka hadleen dadka gadaal ka riixaya sumcad xumaynta loo geysanayo mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah warkan waxaa inoo faahfaahinaya mahad cubeyd dhallinyaro ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka hadlay dhacdadii dhowaan ka dhacday magaalada hargeysa meelo kalena horey loogu arkay taasoo ka dhan ahayd dadka xambaarsan diinta islaamka gaar ahaan mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka waxay sheegeen inay arrintaasi gadaal ka soo riixayaan islamarkaana qorshayaasheeda soo maleegayaan dad ay ku sheegeen inay yihiin gaalo calmaaniyiin caqlaaniyiin iyo dad ka macaasha arrimahaas oo lacagu ku qaata waxaa daba isweydiin leh arrinkaasi muxuu salka ku hayaa ama arrinkaasi muxuu maaragtay ku saabsan yahay waxaynu odhan karnaa arrinkaasi wuxuu salka ku hayaa duulaan lagu soo qaaday diinta islaamka ah iyo ciddii ehelka u ahayd marka arrinkaasi wuxuu u eegyahay arrin qorshaysan oo loogu talagalay in maaragtay lagula dagaalamo macallimiinta qur-aanka iyo qur-aanka barashadiisa waayo waxaynu dareemaynaa bulshada qaybaheeda kale kala duwan sida badan arrinkaasi kuma dhaco waxay ina saaran arrimaha noocaasiya inaynu dadku ay u soo wada jeedaan waa barnaamij gaalo laadiiniyiin calmaaniyiin iyo caqlaaniyiin iyo dhuuniqaatayaal ay ka dambeeyaan sumcadda diinkana lagu dilayo dhacdooyinka noocaan ah ee lagu sumcad dilayo dadka xambaarsan diinta islaamka ee bulshada dhexdeeda ka sharfan ayaa ah arrin looga gol leeyahay in lagu abuuro kalsooni darro xagga bulshada ah oo ay ka qabaan dadka ahludiinka ah ee ay horay wanaagooda u barteen waxaana la rabaa in marka laga fogeeyo laga helo meel cidlo ah kadibna si fudud loo baadiyeeyo warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa